bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu waslama cla nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu xadiidka lix kun boqol afartan iyo sagaal shalay jumlan ka boodnay qaala abu qilaaba fatakallama annabiyu sala allahu calayhi wasalama bikalimatin low takallama biha bacdukum lacibtumuuha calayhi kelmaddaas maanan akrinin idinkana ma xusuusta ma haystaan kelmadda ayb meeshii shicirka baabkii shicirkay ku jirtaa lix kun boqol afartan iyo sagaal qaala abu qilaaba abuu qilaaba waxa uu yidhi fatakallama annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ku hadlay bikelimatin kelmad low takallama biha bacdukum qaarkiin hadduu ku hadli lahaa lacibtumuuha calayhi aada ku ceebay lahaydeen yani kelmad wuxuu ku hadlay qaarkiin hadday ku hadli lahaayeen aada ku ceebay lahaydeen marka maxay tahay macnahaasi kirmaani isaga wuxuu leeyahay isticaarada shardigeeda ayaa wuxuu yahay wajhu shabaha inuu cad yahay lanna majaaska labaa loo qeybayaa majaaz mursal calaaqadiisu hadday tahay mushaabaha waa isticaara calaaqadiisu haddayna hayru lmushaabaha hadday tahayna majaaz mursala la yidhaahdaa marka majaazka calaaqadiisu ay tahay mushaabahada ee isticaarada la yidhaahdo isticaarada wajhu shabaheeda waa inuu cad yahay halkaanna wajhu shabaha ma cadda ayuu leeyahay ayb walaysa bayna alqaaruurati waalmar'ati wajhu tashbiih daahiran waj ay iska shabahaanoo muuqdo ma jiro waa markuu lahaa rifqan sawqaka bilqawaariir dhaladii iyo naagiyaa laysku shabahay waju shabahooda ma cadda odaa marka haddaad midkiin uu ku hadli lahaa warkaas waxaa loo nisbay lahaa yacni balaaqadiisu inay xoogaa ebir tahay ayaad u nisbay lahaydeenuu ka wadaa haddee nebiga oo cid ka fasaaxo badan aanay jirinna waa sidaanuu ku hadlay markaa wuxuu leeyahay laakin ilxaqu anahu kalaamu fi gaayati alxusni waasalaamati can ilcayb kadib uu sharxay marka isticaarada nouxeeda iyo qaabkeeda iyo ay ka hadhadleen macno kalena waa lagu sheegayoo daawuudi daawuudi oo shaarixa bukhaariga isagana wuxuu leeyahay abuqilaaba macna wuxuu ka wadaa reer ciraaq ayuu u jawaabayayo lima kaana cindahum min atakalufi mucaaradati alxaqi bilbaatil ad adayg iyo qallafsanaanta ku jirtay yacni haddii qof sidaanoo kale waxaan uu ka hadlo muxuu ka hadlayaa bay dhehi lahay ayb ya marka meeshaas casharkaasay ku jirtay baabu maa jaa fi qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllah baabu maa jaءa fi qowli اrajuli weylak baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fii qowlihi fii qowli rajuli ninku qowlkiisa ama dhihidda u dhahayo weylaka marka weylaka macnaheedu waxay tahay war halaagaaga ah oo aan habaar loo qasdaynin qaala xadahanaa muusa bnu ismaaciil wa huwa abuu salamata atabuudakiyu qaala xadahanaa hamaamun huwa bnu yaxya alcawdiyu can qataada whuw bnu dacamata abulkhaaab asaduusiyu albasriyu can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama ra'aa rajulan nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo faqaala waxa uu yidhi irkabhaa fuul qaala inahaa badanatun waa hal aan hadyi u wado qaala irkabhaa fuul qaala inahaa badanatun qaala irkabhaa fuul buu yidhi weylaka hooggaaga eh marka weylaka maxalu shaahidka meeshaas nebiga waa isticmaalay waa inay bannaan tahay qala xadaثna qtaybaة bnu saciid wahuwa abu rajaء albaqlaniyu can maliki can abi الzinaad wahuwa cabdاllahi bnu dakwan can اlأcraj can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama ra'aa rajula nin ayuu arkay yasuuqu kaxaynaya badanatan hal faqaala lahu wuxuu ku yidhi irkabhaa qaala yaa rasuula allah inaha badanatun qaala irkabhaa weylaka fi اthaaniyati aw fi اthaalitati xajkan kusoo marnay kitaabu lxaj qala xadaثna musadad wahuwa bnu musarhad qala xadaثna xamaadu can haabitin xamaad bnu zayd bni dirham weyaan can haabitin اlbunaaniy can anas bni malikin wa ayuuba can abi qilaabata can anas ayb ayuub marka wuxuu ku cadfan yahay haabit wa ayuuba can abi qilaabata can anas bni malikin ayb qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama fii safarin safar ayuu ku jiray nebiga wa kaana macahu gulaamun ayaa la socday addoon lahu nebiga u sugnaado aswadu madow yuqaalu lahu anjashatu la yidhaahdo yaxduu gulaamkaas oo yaxduu geela u heesaayey faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu ku yidhi wayxaka war hooggaaga eh ama naxariistaada ee labadan ereygan labadaa macnaba waa la dhahaa yaa anjashatu anjashow ruwaydaka bilqawaariir ilzam ruwaydaka waxaad laasimtaa xasiloonidaada ayb bilqawaariiri yani naagaha loo jeedaa waa soo marnay xadiidkan ayb marka xamaad ayaa laba sheekh loo thaabit iyo ayuub dariiqna marka waa naasil sanadkeeda dariiqna sanadkiisu waa caali ayl xamaad markuu ka warinayo thaabit can anas isagay anas nina u dhexeeya ayuub markuu ka warinayana labaa u dhaxaysa ayuub can abi qilaabata can anas qaala xadaثna muusa bnu ismaaciil qaala xadaثna wuhaybun wa huwa bnu khaalid albasri can khaalidin khaalidin alxadaa khaalid bnu mihraan ayaa can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi qaala ahnaa rajulu calaa rajulin nin ayaa ammaanay nin cinda anabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebiga agtiisa faqaala waxa uu yidhi weylaka hooggaaga eh qadacta cunuqa akhiika walaalkaa qoortiisa ayaad gooysay talaatan saddex jeer buu yidhi man kaana minkum maadixan laa maxaalata qofka idinka idinka mida wax ammaanaya shakila'aan falyaqul axsibu fulaanan hebel waan malaynayaa wallaahu xasiibuhu allaase midka xisaabaya ah ayb walaa uzaki cala allaahi axadan in kaana yaclamu haddii uu og yahay yani in kaana yaclamu fiihi yani khayran haddii uu ku og yahay maxalushaahidka marka weylakadaas qaala xadaثanii cabduraxmaan bnu ibraahim qaala xadaثana alwaliid wahuwa bnu muslim alwaliid bnu muslim can alwsaaciyi wahuwa cabduraxmaan bnu camrin abuu camrin alwsaaciyu imaamu ahli shaam can الzuhriyi can abi salamata wاdaxaak can abi saciidin اlkhudriyi qaal bayna الnabiyu sala اllahu عalayhi wasalam xilli nebiga yaqsimu ou qaybinayo daata yowmin maalin qisman qayb qaybin faqaala dulkhuwaysara faqaala dulkhuwaysirati ayaa wuxuu yidhi rajulu min bani tamiim waaye yaa rasuula allah icdil cadaalad fal qaala weylaka war hooggaaga eh man yacdilu yaa cadaalad falayo idaa lam acdil haddaanan aniga cadaaladda falin faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi iidan lii ii idin fal adrib cunuqahu qoortiisa aan dhuftee qoorta aan ka gooye ayb qaala laa may buu yidhi nebiga ina lahu asxaaban dad ayuu leeyahay yaxqiru axadukum salaatahu midkiin yacni ou xaqiraayo salaadiisa marka qaala laa buu nebigi yidhi macnaheedu maahan marka markaasuu sabab kala sheegay yacnii ninka nebiga caayo in la dilaa waa mutaysta nebigu ma dhihin war ninkan saa ha dhihinoo in la dilaa ma bannaana iyo ma dhihin dhiiggiisu waa macsuum iyo nebigu ma uunan dhihin salawaatullahi wasalaamu calayhi laakiin kollaba ninkan in farac iyo dad manhajkiisa qaato inuu yeelo doono ayuu nebigu tilmaamay maslaxuuna isaga dhaafay dilkiisa marka dilka in maslaxo layskaga dhaafo qofkiina uu ku waajibo waa shay aslanba inuunan bannaanaynna waa shay kale ayb abubakar markii nin baa u yimid markaasuu caayey abubakar buu caay uu yacnii u bilaabay uu caayey abu barzata alaslami oo ag joogaa yidhi yaa amiira almu'miniin iyey fasax ninkan aan dilay markaasuu yidhi maya haadihi laysat ila lirasuulillahi sal ll ly salam ninkii qof caayo qof haddii la caayo dil la mutaysanayo nebigunbaa ka jira sala allahu calayhi wasalam nebiga maa cid kale arrintan male buu yidhi nebiga haddii la caayo qofkiisa la dilaa laakiin cid aan nebi ahayn haddii la caayo in la dila maaha si kale loo edbiyo haddii la rabo anuu wax iga sheegay iyo anuu icaayey iyo waa iska waxa waaye dil iska siyaasi ah ayb marka wuxuu yidhi inna lahu wuxuu leeyahay asxaaban dad yani ina lahu isagaa dhalaaya ma laga wadee waxaa weeyaan manaa dadku manhaj abaa imaanayo wa yaxqiru axadukum midkiin wuxuu xaqirayaa salaatahu salaadiisa maca salaatihim kuwaa salaadooda waa salaad badan yihiin wa siyaamahu buu xaqirayaa maca siyaamihim soonkooda marka loo fiiriyo yamruquuna min addiini diinkay ka fakanayaanay ka siibmaayaan ka muruuqi sahmi leebka sidau uga dhex baxo min alramiyati ugaarka lagu ganay ugaarta lagu ganay fallaarta sida ay uga dhex baxdo ayay diinka uga dhex baxayaan ayb waxaa laga qaadanayaa marka qofku inay dhici karto inuu diinta ka baxo isaguna uu isku haysto inuu toosan yahay ayb waxay noogu imaan doontaa kitaabu istitaabati almurtadiin akhbaarta khawaarijta halkaas uga hadlay bukhaari ayb yundaru ilaa naslihi degdega marka leebkaas uu nebiga ka sheek ka hadlaya yundaru waxaa la fiirinayaa ilaa naslihi caaradiisa falaa yuujadu ma la helaayo fiihi dhexdiisa shay-un wax dhiig ah uma yundaru waxaa la eegayaa la fiirinayaa ilaa risaafihi ayaa la fiirinayaa risaafkan hadda ka hor waa sheegnay fallaarta ul iyo waxay ka kooban tahay bir af leh ee la qoro birtaas af kale marka la qoro ushaan si ay u gasho god ayaa laga qodaa marka ushii ushii ayaa la yaa yaa waxaa laga sameynaa meel god ah si ay birtaani u gasho meeshaas markii laga la sameeyo la qoro ayaa birta la gelinaa markii birta la geliyo waxaa lagu duubaa seed seedaa lagu duubaa seedaha geela ama shay adag margi ayaa lagu duubaa taas waaye marka waa margigaas waaye uma yundaru ilaa risaafihi falaa yuqadu falaa yuujadu fiihi shay-un waxba laga heli maayo yacnii wax dhiig ama laga helaayo uma yundaru waxaa la fiirinayaa ilaa nadiyihi ayaa la eegayaa ayb leebkiisaa la eegayaa marka uma yundaru ilaa nadiyihi nadiy waxaa weeyaan naslu sahmi caaradda waqiila asahmu leebka laftirkiisa waayana waa la yidhi ayb ayb waa meesha markaa la qoro aad loo qoree la sisimo ayb leebkii laftirkiisana waa dhici kartaa in loo jeeda sidaasuu leeyahay ibnu lathiir falaa yuujadu fiihi shay-un waxba laga heli maayo uma yundaru ilaa qudadihi baallihiisaa la fiirinayaa baallaha leebka laba baalaa loo sameeyaa si uunan u dhicdhicin baallihiisaa la fiirinayaa falaa yuujadu fiihi shay-un waxba laga heli maayo sabaqa alfarta waaddama sabaqa wuxuu ka hormaray leebku alfartha uusta iyo waddama iyo dhiigga dhacaankii iyo dhiiggii baa saa ka hormaray yacnii markuu ku dhacay isagoo qallalan uu ka dhex baxay kadib ayuu dhiiggii iyo dhacaankii iyo markaasuu yimid balaaqada markaa ku jirta saas markii lagu dhuftay waa galay waana ka dhex baxay dhiiggiiba isagaa ka hormarayba markuu ka baxayaa dhiiggii yimid leebkiisi marka wax dhiiga male ayb yakhrujuuna waxay soo baxayaan calaa xiini furqatin furqo iyo kala tag waqtigeeda ayay ku soo baxayaan min annaasi dadka ay kala tegan yihiin xilli dadku aynan isku mowqif ahaynay iskhilaafsan yihiin bay soo baxayaan aayatuhum calaamadooda rajulun nin waa weeyaan ixdaa yadayhi labadiisa gacmood middood mithlu sadyi lmar'ati naagta naaskeedoo kala wa aw mithlu lbadcati ama xubinta tadardaru way dhaqdhaqaaqaysaa waa lulanaysaa qaala abuu saciidin ashhadu waxaan qirayaa la samictuhu min annabiyi sal ll ly salam inaan nebiga ka maqlay waashhadu waxaan qirayaa annii kuntu maca caliyin cali inaan la jiray xiina qaatalahum markuu la dagaalamay faltumisa fi lqatlaa dadkii la dilay ayaa la raadiyey fa utiya bihi waa lala yimid ninkii nebiga sheegay cala annacti aladii nacata annabiyu sala allahu calayhi wasalam tilmaantii nebigu ka bixiyaa lagu arkay ninkaas weliba inta la raadiyaa la soo waayey markaasuu cali yidhi laabta haddana waa la raadiyey markii damba dad dhintay isagoo hoosta uga jiraa la soo bixiyey markaasaa la arkay cali markaas waxaa la yidhi sujuudu shukriya u dhacay maadaama shay xaqi saxaabadan iskuma khilaafin dagaalkaas marka sida ay kii ayaga dhexdooda ahay isugu khilaafeen maynan isugu khilaafin midkan ayb bacdi riwaayaat abu daawuud iyo werinayana waxay tilmaamayaan ninkaas inuu iska ahaa nin dadka aynan u dhug lahayn oo masaajidka iska joogjoogo oo cali oo xoogaa dhaqaaleeyo marmar oo wax u tuurow ahaan ninka meeshaas gaaray marka dadka qof aan yacni badanaa sharaftiisa ilaalinaynin ama aan aad loo aqoonin ama wuxuu dhowranayo aan jirin ayaa wax baaba-asho sideedaba ayb oo dadku ay isle war ninkaa miskiinkii waayo kan miskiinkii le waayo dhib ma leh asagii baa balaayo dhan ka imaanaya hadhow marka miskiin kastana maaha in la yidhaa balaayaa kasoo socota iyadana marka waxaa la rabaa in dadkiina layska ilaaliyo lana ogaado yacni qofkii muminka xadar inuu ahaado qaala xadaanaa maxamed bnu muqaatilin abulxasan marka maxalushaahidka weylakada xadiidka ku jirta qala xadaثna mxamed bnu muqatili abوlxasan qala akhbarana cabdullahi huwa bn اlmubaarak qala akhbarana alأwsaaciyu qala xadaثani bnu shihaabi can xumayd bni cabdالraxman can abi hurayrata radi allahu canhu ana rajula ataa rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebigu u yimid faqaala ya rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow halagtu waa halaagsamay qaala wayxaka qaala waqactu wayxaka yacni hooggaaga ee weylakay la macnata ama naxariistaada e qaala waqactu calaa ahlii fii ramadaan ehelkaygan ku dhacay ramadaan dhexdiisa qaala waxa uu yidhi actiq raqabatan luqun xoray qaala maa ajiduhaa ma helaayo qaala fasum shahrayni mutataabicayn qaala laa astadiicu qaala faadcim sitiina miskiina qaala ma ajidu fautiya bicaraqin faqaala khudhu fatasadaq bih faqaala yaa rasuula allah acalaa gayri ahlii fawaladii nafsii biyadihi maa bayna tunbayi lmadiinati axwaju minii labada dhinacee madiina wax igaga baahi badan maleh fadaxika anabiyu sal ly slam xataa badat anyaabuhu waqaala khudhu qaado taabacahu yuunusu can الzuhriyi wa qaala cabduraxmaan ibnu khaalidin can الzuhriyi weylaka tarjamada tanaa waafaqaysa marka dariiqada bukhaarina waxay tahay in xadiidka haddii tarjamadiisa aynan xadiidka ku jirin mararka qaar dariiq kale ugu jirtaa mar riwaayo kale qaala xadaanaa xadiidkanna kitaabu sowman kusoo dhaafnay qaala xadaanaa sulaymaan bnu cabdiraxmaan qaala xadaana alwaliidu qala xadaثna abu camri اlأwsaaciyu qala xadaثnii bnu shihaabi الzuhriy can cطاء bni yزيd الlayثiyi can abi saciidin الkhudriyi radيa اllahu canhu ana caraabiya qaala ya rasuula اllah akhbirnii can اlhijrati hijrada igaga warab faqaala wayxaka ina shaأna اlhijrati shadiid hijrada arrinkeedu waa adag yahay fahal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam qaala fahal tuؤaddii sadaqataha sadaqadeeda ma gudataa qaala nacam qaala facmal min waraa'i اlbixaar badaha gadaashooda uga camal fal fa ina allaha adoo jooga yacni badaha gadaashoodana ku camal fal fa ina allaha alle lan yatir lan yatiraka ma kaa baabi'inaayo min camalika camalkaaga shay-an waxba kaa baabi'in maayo markaa nebigu wuxuu arkaya hijradu inaynan waajib ku ahayn ninkaas xadiidkan waa soo marnay isaga laftirkiisa kitaabu ljihaadaan kusoo marnay hijrada iyo meelaha uu uga hadlaayey qaala xadaثna cabdالlahi bn cabdilwahaab qaala xadaثna khalid bn اlxaariث qaala xadaثna shucbaة can waaqid bni muxamed bni zaydi qaala samictu abi can ibni cumara radia allahu canهuma can الnabiyi salى اllahu عalayh waslm qaal weylakm aw wayxakm qaala shucbatu shaka huwa isagaa shakiyey ayb marka waaqidka laa tarjicuu bacdii kufaaran gadaashay ha u laabanina marka weylakumta iyo wayxakumta waa shakiga qaala weylakum buu yidhi ow qaala wayxakum qaala shucbatu shaka huwa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin wa qaala annadru can shucbata wayxakum waqaala cumaru bnu muxamedi can abiihi weylakum aw wayxakum labadii isu keenay qaala xadaanaa camr bnu caasimi qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can anas ana rajula min ahli lbaadiyati nin reer baadiye ah ata nabiya sal l slama nabigu u yimid faqaala yaa rasuula allah wuxuu yihi rasuul allow mata saacatu saacadda waa goorma yani mataa goorma ayaa assaacatu saacaddu qaa'imatun mid dhacaysa ay tahay qaala weylaka hooggaaga ee war wamaa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qofka saa'ilka ah qofka yacni mas-uulka ah ee wax la su'aalay isaga ayaa sida u maslaxa roon ninkan wax su'aalayo yaqaano si u munaasab ana ayuu ugu jawaabayaa maahan inuu uga jawaabo uun su-aashi saacadda goormay dhace nebiga ninkiibuu su-aal ku celiyey adiga maxaa u diyaarsatay leanna in lagala hadlo waxa uu u diyaarsadaa ka qiimo badan leanna saacadda kor iyo hoos waa imaanaya mana la garanayo waqti ay dhacayso marka su-aashiisi kaanahu inuu leeyahay war waxaa kuu wanaagsan inaad su-aashid maxaan u diyaarsadaa ayb inaad ka fakerto waxa aa u diyaarsa lahayd ayb marka waa waa usluub xakiim ah waa usluub alxakiim qof xakiim ah usluubkiis waayo sidaan hadda ayb wamaa acdadta lahaa maxaa u diyaarsatay qaala maa acdadtu lahaa uma diyaarsanin wax badan yac ilaa anii uxibu allaha warasuulahu laakiin anigu alle rasuulan jecelahay qaala inaka adiga maca man axbabta ciddii aada yacnii jeclaatay macooda ayaad ahaanaysaa faqulnaa waxaan nidhi wanaxnu kadalika annaguna saas baan ahaanaynaa qaala nacam haa fafarixnaa yowmaidin maalinkaa waa faraxnay faraxan farax shadiidan daran famara ghulaamun lilmugiirati ghulaam mugiiro uu leeyahay ayaa soo maray wa kaana min aqraanii anuu igu fac ahaa ayuu leey anas baa dhahay faqaala nabiga waxa uu yidhi in ukhira haada midkan haddii la dib dhigo falam yudrikhu yacni falan yudrikahu ma haleelaayo alharamu duqnimo ma gaaraayo xataa taquuma asaacatu ilaa ay saacadda ka dhacdaba daahirka warkan wuxuu u muuqdaa cunugan yarka ah duqnimoba ma gaaraayaba intuunan duqnimo gaarin saacaddaa dhacayso ee sidaas waaqaca waa khilaafsan tahay soo maha leanna saacaddii ma dhicin ayb sida waaqica way khilaafsan tahay sidaas marka nebigu sidaas kama wada marka ee xataa taquuma asaacatu ay xataa taquuma saacatukum dadkaas marka nebiga uu la hadlayo asxaabta wuxuu leeyahay wiilkan oday ama duqnimo ma gaaraayo idinkoo nool waay oo idinka waad dhimanaysaan idinkoo aan noolayn ayuu duqnimada gaaraa waay kan ma fahamteen marka meesha saacadda ayaa waxay tahay ay saacatukum waay idinka saacaddiina ee qofka hadduu dhintana saacaddiisi waaba la joogaa soo maha ayb man maata faqad qaamat qiyaamatuhu waa iska xikmad waa xikma ayb marka saacadda sidaasaa loo jeeda aduu macaani badan baa ku jirto macnaha ugu roon midkaas waa ayb alimaamu nawowi isaga macno uu ku sheegayaa jiro oogaa laakiin macnahaas baa bucdi baa ku jiro ayb oo nawowi isaga wuxuu leeyahay nebiga waxaa laga yaabaa cunugaas inuunan duqnimo gaaraynin inuu ogaa loo sheegay ama waxii loogu sheegay ayaa laga yaabay laakiin hadda macna weyn ma keenaysa taas marka isaga wuxuu u wadaa cunuggan haddii uu duqnimo gaaro saacadda waaba dhace markuu duqnimo gaaro saacaddiyaa dhacayso duqnimadiina ma gaarin uu leeyahay nawows oo shardi baa lagu xiray inay saacadda dhacayso waqtigaas shardigiina lama helin bis mashruudkiina ma la helaayo marka hadalkaas marka hadal aada baciid u awa leanna saacadda cid og ma leh waqti ay dhacayso macnaha marka imaamu nawowi oo watana waxay tahay wiilkan yarka ah haddii uu duqnimo gaaraba saacadda waa dhacee waxaana loo sheegay oo waxii ku ogaaday inuunan gaaraynin duqnimo marka hadduu gaari lahaa laakiin saacadda waa dhici lahayd hadalkaas marka wuxuu leeyahy wafiihi bucdun ibn xajar fahuwa ta'wiilun baciidun waa ta'wiil baciid ah wayalzamu minhu istimraaru lishkaal ishkaalkii weli sidii u taagnaana macnaha marka kale ciyaad iyo qaadi ciyaad ayaa ka fiican oo ay yidhaahdeen saacadda qiyaamihii looma jeedee dadkaas nool ee markaa nebiga la joogo saacaddoodaa laga wadaa iyaga u gaarka ee dhimashada ah ayb marka xadiidka macnihiisa insaan loo fahmo ayb wuxuuna la macno noqonaa markaas xadiidkii aan kitaabulcilmi kusoo marnay ee nebiga sal lla ly slam uu yidhi habeenkiinan qof hadda joogaa ma jiraayo boqol sana boqol sano kadib joogaayo yani nin hadda dhulka ku nool korkiisa oo boqol sano kadib joogaayo ardada korkeeda ma jiraayo kaas unbuu kana la mid yahay marka idinku waa dhimanaysaan waa kana sidii oo kale falam yudrikhudana riwaayada muslim falan ayay ka dhigeen lantaasaana macno ahaan fiican falan yudrikahu yacni ma gaari doonow alharamu duqnimo ma gaari doono cunugan xataa taquuma asaaca ay xataa taquuma saacatukum markuu gaaro idinka waqtigiinna waa dhammaaday waaba dhimateenba waa dhimanaysaan ayb baabu calaamaati alxubbi fi illaah baabu bayaani calaamati alxubbi jacaylkii yani calaamadiisa caddaynteedii uu baab yahay fi illaahi ilaahay in laysu jeclaado dartiisa ama alla la jeclaado liqowlihi tacaala in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah qaala xadaanaa bishru bnu khaalidin qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin can shucbata can sulaymaana can abi waa'il can cabdillaahi can اnabiy sal ly slam anahu qaal almar'u maca man axabba qofku qofkau jeclaado maciisa ayuu ahaanayaa qال xdثna qتyبة بن سعيid qال xdثna جريir عن الأعمش عن أbي wائل qال qال cبداللh بن مسعوuد جاء رجل إلى رsuuل الlh صلى اه عل sلم fqاla ya رsuul الله kayfa تquل في رaجuل nin maxaad ka leedahay أxba qوma qolo jeclaaday وlam ylxq bهm aan haleelin faqاla rasuul الlahi صلى اه عل sلم almarء mعa man أxba qofku qofka uu jeclaado maciisa ayuu ahaanaya taabacahu jariir bnu xaasimin wasulaymaan bnu qarmin waabuu cawaanata can alacmash can abi waa'ilin can cabdillaahi can اnabiy sal l ly slam xadiidkaa marka ibnu mascuudna laga wariyey abuu muusa alashcarina waa laga wariyey labadooda mid kastana cabdullaahi baa la dhahaa ayb cabdullaahi bnu qays cabdullaahi bnu mascuud labadoodana kuufay deganaayeen oo sanadka kuufiga labadoodaba waa galaa ayb qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaanu can ilacmash can abi waa'ilin can abi muusa qaal qiila linabiyi sal ll ly slam nabigaa lagu yidhi alrajulu yuxibu alqowma ninka qola jecel walamaa yalxaq bihim aan gaaraynin welina aan gaarin qaala almaru maca man axaba taabacahu abuu mucaawiyata wa muxamed bnu cubayd riwaayadan abuu muusa baa laga soo saaray mutaabacadanna waa wadataa oo way leedahay qala xadaanaa cabdaanu wahuwa cabdullaahi bn cuhmaan qaala akhbaranaa abi can shucbata can camri bni mura an saali marka cabdaan badanaa wuxuu ka wariyaa ibnulmubaarak aabihiina marmaruu ka wariyaa oo adda aabihiisu ka warina ruwaadda ibnulmubaarak aad uga wariso maxamed ibnu muqaatil iyo xamuud ibnu khaylaan iyo cabdaan iyo yaa ka mida suweyd ibnu nasrin iyo raggaas dad badan ruwaad xer badan buu leeyahay cabdullahi bn mubaarak waana ku badan yahay kitaabka ayb isnaadka marka xoogaa yar dadkaasoo kale badan hadaa isnaadka inaad barata rabto ruwaadda aad sanadka ugu wareego ardadooda la bartaa iyo dabaqaadka ay kale yihiin hadii aad fahamto xoogaa isnaadka wax badana kaaga baxo zuhri iyo cabdullahi bn mubaarak iyo maalik iyo awsaaci iyo kale raggaas oo kale in la barto lix kun iyo boqol iyo toddobaatan xadiid oo asaaniidan soo akrinayna badanaan asaaniidda ayaga unbaa soo noqnoqdo marka asaaniidda waa in ilmaam loo yeesho ayb qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa abii can shucbata can camri bni murata can saalim bni abiljacd can anas bni maalikin ana rajula sa'la nabiya sal ly slam mata saacatu ya rasuula allah qaala ma acdadta laha qaala ma acdadtu laha min kahiiri salaatin walaa sawmin walaa sadaqa walaakinii uxibu allaha warasuulahu qaala anta maca man axbabta ayb tarjamaday marka axaadiidtu waa isdaboolayaanoo addoonku inuu rabbigii jeclaado iyo rabbi jeclaantiisa waxa lagu mutaysto iyo ayaa ku jiraan ayb xadiidkan marka wuxuu leeyahay wadaaqa makhrajuhu cala alismaaciiliyi wa abi nucaym ismaaciili abu nucaym mustakhrajaad bay leeyihiin mid kastaa bukhaariga ayuu mustakhraj ku leeyahay almustakhraj calaa saxiixi lbukhaari ka kalena almustakhraj calaa saxiixi lbukhaari labadoodaba marka dariiqi baa ciriiri ku noqday fa akhrajaahu min dariiqi albukhaariyi canhu markaase waxay ka soo saareen dariiqii bukhaari nafsigu bay mareen lanna mustakhrajka maadadiisu waxay ahayd axaadiidta kitaabka ou istikhraajka ku samaynayo soo qaadanaa sanadkiisa ayuu ku warinaa wuxuuna ku dadaalaa inuu ka leexdo dariiqii musanifka kitaabkiisa uu istikhraajka ku samaynaayo si uu sanad caaliya iyo wax u keeno kan hadda marka sanad kale waa u waayey ciriiriyu ku noqday dariiq baabu qowli rajuli lirajuli sa baabu qowli rajuli ninka qowlkiisiibu u baab yahay lirajuli qofka uu ku yihaa iksa yani fogow iksa waa kelmad fogow weyaan macnaheeda eygaana loo isticmaala iksa iksa eygaa loo isticmaala sida badan qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik aطayaalisiyu qala xadaanaa salmu bnu zariirin qaala samictu abaa rajaaءin wahuwa abu rajaa alcuطaaridi qaala samictu bna cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala qaala rasuulu llahi sal l slama libni saa'idin ayuu nabiga ku yidhi ibnu sayaad u qad khaba'tu laka khabii'an waxbaan kuu qariyey qad khaba'tu waan qariyey laka adiga khabii'an ay makhbuu'an shay la qariyey baan kuu qariyey famaa huwa ee muxuu yahay qaala dukhu waxaad ii qarisay buu yidhi adduqu adduqu marka wuxuu ka wadaa addukhaan shayaadiini waxbaa wax u sheeg sheegi jiray marka wixiina si toosa uma dhahaayo addukhaan ma dhammaystiraayo waa wixii le wax daba go-an waaye un barako lahayn markaasuu leey adduq qaala waxau yidhi iksa fogow qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi shucayb ibnu abi xamsa can الzuhriyi qaala akbaranii salim bnu cabdillaahi ana cabdallahi bna cumara akbarahu ana cumara bna alkhadaab inطalaqa maca rasuuli illahi sal ly slam nebiga ayuu la baxay fii rahdin maca rahdin jamaaco min asxaabihi asxaabtiisa ka mida qibala bni sayaadin ibnu sayaad xaggiisa xataa wajadahu ilaa uu arkay yalcabu maca alghilmaan soo ilmaha la ciyaaraya fii udumi bani magaalah wqad qaaraba bnu sayaadin yowmaidin ilxuluma ayuu ku dhowaaday qaangaar falam yashcur ma dareemin xataa daraba rasuulu llahi sal ly slam dahrahu biyadihi ilaa nebiga oo dhabarkiisa gacantiisa ku dhuftay uma qaala atashhadu anii rasuulu llah ma qiraysaa inaan rasuulkii alla ahay fanadara ilayhi waa fiiriyey faqaala waxau yidhi ashhadu anaka rasuulu lummiyiin waxaan kuu qirayaa carabta inaad rasuul u tahay uma qaala bnu sayaadin atashhadu anii rasuulu llah ibnu sayaad baa marka yidhi adiga ma qiraysaa ani inaan rasuul ah faradahu faradahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam ayb faradahu kelmadan marka hadda riwaayadan daaday ku dabdisan tahay khaaabi wuxuu yidhi waa ala waqaca huna bidaadi almucjamati wa huwa galatu wasawaabu bisaadi lmuhmala ay qabada calayhi bithawbihi maradiisuu ku qabtay yadumu bacdahu ilaa bacdin isagoo isku dumaayo qaarkiis qaarka kale ibnu badaalna wuxuu yidhi man rawaahu bilmucjamati faradahu ninkii weriyey waa sida noo dhigane famacnaahu dafacahu waa riixay xataa waqaca fatakasara ilaa uu dhacay ou jabay yuqaalu rudda ashayu fahuwa radiidun wa marduudun idankasar marka faradahu waa waa tuuray waa riixay faradahu nabiyu sal ly slam uma qaala aamantu biاllaahi wa rusulihi allaan rumeeyey iyo rusushiisa uma qaala libni sayaadin maada taraa maxaad aragtaa qaala yaatiinii saadiqun wa kaadibun aniga waxaa ii yimaada mid run sheegaaya iyo mid beenlooga isagoo beenloog u imaanaya see nebi u yahay marka rasuulnimu sheegana rasuul maa beenloog u yimaadaa rasuul beenloog uma yimaado malag run sheegayaa u yimaado rususha qaala rasuulu llahi sal ly slama khullita calayka alamru arrinkii baa laysku kaa dhex dardaray qaala rasuulu llahi sal ly slam inii qaba'tu laka qabii'an qaala huwa duqu qaala qsa falan tacduwa qadraka qadarkaaga ma dhaafaysid qaala cumaru yaa rasuula allah ataadanu lii fiihi ma ii idmaysaa adrib cunuqahu luquntiisa aan ku dhuftee qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam in yakun huwa hadduu isagu yahay hadda riwaayadan wuxuu ka dhigay in yakun huwa waa kala gooyey yakunta iyo huwadii waa kala gooyey damiir munfasilu ka dhigay waxaa kaloo iyadana riwaayo ku timid in yakunhu in yakunhu na waa timid oo damiirku uu mutasil yahay waa mithaalka marka labada inay bannaan tahay wasil aw ifsilhaa asalniihi wamaa ashbahahu fii kuntuhu alkhulfuntama fii kuntuhu tan waa hadda aan joogno alkhulfuntamaa khilaaf baa ku jiro kuntu iyaahu ama kuntuhu iyo sidaasoo kale in la yidhaahdo ayb oo itisaalka iyo infisaalka labadaba waa bannaan yahay itisaalkuu isagu doortay ibnu maalik in yakun huwa hadduu isagu yahay dajaalkii wa in yakun idajaalu dajaal haddii uu yahay huwa isaga uu yahay damaa'irta munfasilkaana dabcan in yakun in yakun huwa hadduu isagu yahay laa tusallatuu calayhi lagugu salladi maayo adiga oo dajaal adiga ma dilaysid nabiyullaahi ciisaa dilaayo amase yacnii inuu yahay in yakun huwa dajaala in yakun haddii uu yahay huwa kan isaga ibnu sayaadka addajaala haddii uu yahay falan tusallata laa tusallatu calayhi ayb wain lam yakn yakun huwa hadduunan ahayna falaa khayra fii qatlihi falaa khayra laka fii qatlihi dilkiisu wax khayra kuguma sugna qaala saalimun fasamictu cabdاllahi bni cumara yaquulu inطalaqa bacda dalika rasuulu llahi sal ly slama tegey iyo ubay bnu kacbin alansaariyu iyo ummaani nakla iyagoo u qasdaayo geedtimireedyadii xaggeeda alatii fiiha bnu sayaad uu ku jiray xataa idaa dakala rasuulu llahi sal l slam nebigu marku galay dafiqa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu gudagalay yataqi inuu ugu gambanayo bijuduuci nakli geedtimireedyada wa huwa yaktilu an yasmaca isagoo markaa yacnii ugu gambanayo inuu maqlo min ibni sayaadin shay-an inuu ka maqlo isagoo raba markaa inuu ibnu sayaad wax ka maqlo qabla an yaraahu intuunan arkin ka hor wabnu sayaadinna mudajicun uu yahay mid jiifa calaa firaashihi fii qadiifatin lahu mara ou lahaa fiiha ramramatun aw zamzamatun isagoo marka yacnii cod iyo sowd sowd ka baxaayo fara'at ummu bni sayaadin inabiya sal ly slam bay arkay huwa yataqi bijuduuci nakli isagoo ku gambanayo geedtimireedyada faqaalat libni sayaadin bay waxay ku tiri ay saafi wahuwa smuhu haada muxamadun waa kan muxamed fatanaaha bnu sayaadin waa joogsaday qaala rasuulu lahi sal ly slam low tarakathu hadday ka tegi lahayd bayana arrintiisu waa caddaa lahayd qisadiis waa soo marnay ibnu sayaad laftirkiisa qaala saalimun qaala cabdullaahi qaama rasuulu llahi sal l slama fi nnaasi faathnaa cala allahi bima huwa ahluhu uma dakara dajaala ayuu sheegay faqaala inii aniga undirukumuuhu waa idinkaga digayaa dajaal undirukum waay waawdan lilishbaaca loo geliyay hadda waawaljamaaca maaha miimkaaba calaamadii jamaca inii kaafkana khidaabka isaga ayuu ku dhacaa innii undirukumuuhu kumtaas iyo hu labada damiir waa kuwaas innii aniga undiru waa idiin digayaa kum idinka hu isagaan idinkaga digayaa labadii mafcuul waa kuwaasama wamaa min nabiyin nebi ma jira ilaa waqad andara qowmahu qowmkiisu u digay laqad andara nuuxun qowmahu buu u digay walaakinii sa aquulu lakum fiihi qowlan ayaan idinkaga idinka dhahayaa lam yaqulhu nabiyun nebi uunan dhihin liqowmihi uunan ku dhihin taclamuuna ma ogtihiin annahu acwaru inuu yahay taclamuuna waxaad garanaysaan annahu acwaru inuu yahay mid ila wa ana allaha allana laysa biacwara mid ila maaha alle rabbigiin il malaa ayb tarjamada marka ikhsaadaas ayb qaala abuu cabdillaahi khasa'tu lkalba bacadtuhu waa fogeeyey khaasi'iina mubcadiina xaal aad tihiin kuwa la idin fogeeyey baabu qowli rajuli marxaban baabu bayaani xukmi qowli rajuli ninka qowlkiisii caddayntiisii u baab yahay u dhahaya marxaban marxaban marka macnaheedu waxay tahay saadaftum makaanan raxban waxaad haleesheen meel waasac soo dhowaada wa qaalat caaishatu qaala anabiyu sal ly slama lifaatimata calayhi asalaam wuxuu ku yidhi marxaban bibnatii soo dhowaaw buu yidhi gabadhayday wa qaalat ummu haaniin waxay tihi ji'tu ila nabiyi sal ly slama nebigan u imid faqaala marxaban biummi haani qaala xadaanaa cimraanu bnu maysarata qaala xadaanaa cabdulwaarif whuwa bnu saciid atanuuri qaala xadaanaa abu tayaax can abi jamrata nasr bnu cimraan addubaci can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal lama qadima wafdu cabdilqays markay soo galeen cala nabiyi sal l slama qaala marxaban bilwafdi aladiina jaauu wafdigii yimid ha soo dhowaadaan hayra khazaayaa walaa nadaamaa hayra khazaayaa kuwo hoogay xaal aynan ahayn walaa nadaamaa kuwa shallaynayana idinkoon ahayn kayrada xaalay ku nasdhisan tahay fa qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen innaa anagu xayun qolaan nahay min rabiicata wa beynanaa wa beynaka mudaru wa innaa laa nasilu ilayka ila fi shahri alxaraam famurnaa biamrin faslin arrin kala baxsan maca marka nadkhulu bihi اljannata wanadcuu bihi man waraa'ana faqaala arbacun wa arbacun afar iyo afar aqiimu salaata waaatu zakaata wasawmu ramadaan wa acduu khumusa maa ghanimtum walaa tashrabuu fi اddubaa'i wاlxantami wاlnaqiiri wاlmusafat xadiidka waana soo maray maxalushaahidka marxaban taas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yudca annaasu biaabaa'ihim dadka waxaa loogu yeeraa aabbayaalkooda ayb dadka yacni marka loo abtirinaayo aabbuhu aabbayaalkooda loogu abtiriyaa waxay ayagu sheegtaan oy aabba ka dhigtaanaana loo daayaa haddii sharcigu uunan inkiraynin oo qofkii in la yidhaha ma adiga maya dadkaas ma tihid waa iska sheegane maahane dadkaas ma tihid sax ma aha qofka hadduu ku yidhaana hebel hebel hebel hebel hebel hebel dhalay khalaas bis dadka nasabkooda ayagaa loo aaminaa haddaynan caqliga iyo sharciga ka hor imaanaynin hadday caqliga iyo sharciga ka hor imaanayaan ma ma la sugaayo da zinoo kale ku dhalay sharciga ma u qiraayo ma loogu abtirinayo aabba caqligii baaba diidaayo maalan isagii baa wuxuu leeyahay isagoo toban jira wuxuu leeyahay ninkaas afartanka sano jiraanaa dhalay uu leeyahy isagana tobanuu jiraan macquula maaha waxaas qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma can ilnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal algaadiru midka wax dhakraa yurfacu lahu liwaa'un calan ayaa loo soo kor yeelayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi tani kadratu fulaani bni fulaanin hebel oo ina hebel ah dhagartii uu sameeyey waayo weliba riwaaya waxay leedahay cinda istihi calankaa dabadaa looga sura dabadiisa agteeda calanka inta looga suro ayaa khalaa'iqda oo dhan waa fiirsanaya isagoo saa uga babanaya hadii uu marka boqolaal dhagar sameeyey boqol calanaa dabadiisa ka babanayso dadkaa lagu ceebeynaa marka walciyaadu bilah dadkiina hadda khayaanadaasay u bateenba iyo dhagar qofka qof uu la ballamo qof uu yacnii xuquuq ay isku leeyihiin wax uu ilaalinaayo male dhagar un bis maanta wax dhagar uga qaado berri dhagar ku qaado berri dambe dhagar ku qaado dhagartaas ninka ku dhaqmaaba nin raga loo yaqaan ba hadda ayb ninka iska dhegweynka oo sharta ka dhegweynna kan wax ma ogaa la leeyahay allahu mustacaan dadkii marka waxay maraayaan heer laba is-aaminta lala-yahay wax is-aaminaayo male magaaladan nin walba wuxuu war magaaladan qofna ha aaminin dad muslimiinoo isku dhex nool haddayse is-aaminin say iskula noolaanayaan ayb so dhibaato ma aha waa dhibkana haysto marka macalushaahidka waxay tahay haadihi kadratu fulaani bni fulaan qiyaamaa la joogaa ninkii magaca aabbihiisa loogu wacaa bacdil axaadiisoo marka waxaa jirto qiyaamaha dadka magaca hooyadooda loogu wacaa xadiidkaas waa daciif ayb wa qaala bnu baqaal fi hada alxadiidi raddun liqowli man zacma anahum laa yudcawna yowma alqiyaamati ila biummahaatihim satran cala aabaa'ihim qultu huwa xadiidu akhrajahu طabaraaniyu min xadiidi bni cabaas wasanaduhu daciifu jidda waakhraja bnu cadiyin min xadiidi anas milahu wa qaala munkarun marka qofka magaca hooyadii loogu wici maaye magaca aabihiisa loogu waca wa ablagu fi tamyiizi yani kaasaa ku tamyiiz iyo waxa la sooca haddii la dhahana magaca aabbihi in loogu magacaabaa ugu xeel dheer wa fi lxadiidi jawaazu lxukmi bidawaahiri اlumuur xadiidka waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay in wax lagu xukumo xukun daahir ah umuuraha sida ay daahirka ku yihiin in wax lagu xukumi karo qultu whada yaqtadii xamla alaabaa'i calaa man kaana yunsabu ilayhi fi اddunyaa laa calaa maa huwa fi nafsi اlamri wa huwa almuctamadu aabbayaalkii markay adduunyada joogeen loogu magacaabi jiray waay kuwaanna laa fii nafsi اlamri ayb sidaa arrinku uu yahay laa calaa maa fii nafsi اlamri xaqiiqda nafsulamrigu ma aha waa haddii sidaa loo dhigo ayaa mas'aladaa laga qaadanaya xadiidkana huwa almuctamadu wa qaala bnu abi jamrata waalgadru calaa cumuumihi fi ljaliili waalxaqiiri qadri marka la yidhaahna yar iyo weyn isku mid yani yar iyo weynba waa soo gelayaanan ka wada wa fiihi ana lisaaxibi kuli danbin min adunuubi alatii yuriidu allahu idhaarahaa calaamatan yucrafu biha saaxibuhaa ayb dembiga marka qof kastoo alle uu rabo inuu daahiriyo dembigiisa bannaanka dhigo calaamad lagu gartou yeelanaa qiyaamaha qaala waalxikmatu fii nasbi alliwaa calan waxaa looga taagaa dabadiisa ana alcuquubata taqacu gaaliban bididdi danbi ayb falama kana algadru min alumuuri alkhafiyati naasaba an takuna cuquubatuhu bishuhrati wa nasbu alliwaa'i ashharu alashyaai cinda alcarab ayb hada aakhiruhu wabillahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina muxamed